Liibaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada dalka dib ugu soo laabtay islamarkaana abuurtay fursad ganacsi isagoo nolosha reerkiisa ku maareeya dhaqaalaha uu ka helay ganacsigan. Ganacsiga uu abuurtay ayaa waxaa ka mid ah shoobinka noocyadiisa kala duwan iyo ka ganacsiga kabaha ragga iyo dumarka. Liibaan Maxamed Cabdi ayaa raadiyo Obeerlo uga warramay waxyaabaha ku dhaliyay inuu dalka dib ugu soo noqdo.
waxaana ka ganacsanaa kabaha iyo shoobinka iyo dharka ayaa ka ganacsanaa wallaahi dalka awalkii hore waa waxaa iska jiray shiishiid iyo iyo suuqxumaa iska jirta laakiin hadda alxamdulilaah dalkeena wax naaga fiican oo noo dhaama ma leh meel kasta haddaad tagtid waddan kasta haddaad soo marsid dalkaaga wax kuu dhaama ma leh macnaha dalkeena saasaa ugu soo noqonay isagaana shaqa abuur aan hadda aan keenay alxamdulilah waana ku shaqaysanaynaa nin kasta oo tahriibine oo dalkiisa ka maqan waxaan leenahay dalkiina ku soo noqdo waa barwaaqaysan yahay shaqo wey taallaa wax ka maqan ma leh saasaan leenahay wallaahi maasha allah waan ku faraxsanahay dalkayga saa'id saa'id ayaan ugu faraxsanahay shaqadiisa ganacsiga alxamdulilah waa ku nabad qabnaa ganacsigiisana aad dalal badan oo waxaan aaminsanahay maanta inuu naga fiican yahay dalkeena oo shaqo abuur ninkii ka samaystane ku barwaaqo waayo uu ka shaqaysan karo marka maasha allah alxamdulilah dalkeena si fiicana maanta aga shaqaysanayna waana ku qanacsannahay alxamdulilah eh, nolosha oo reerkayga waa ka maareeyaa waxyaalaha qaarkoodna wax waa ka dhiganaa alxamdulilah waa ku qanacsannahay Eh, dhallinyarada oo waddanka ka tahriyay waxaan fariin u soo jeedinaynaa maanta nin dalkiisa wax u dhaama male waxaan leenahay dalkiina waa barwaaqo alxamdulilah amnigiisa uu sugan yahay dalkiina ku soo noqdo shaqo abuur uu leeyahay nin kastoo xifrad leh xifradiisa oo ku shaqaysan karaa waxaan leenahay ha soo noqdoono dalkooda wax u dhaama ma leh waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka ka tahriibay haddana dalka dib ugu soo noqday kadib markii dalalkii ay u tahriibeen ay dhibaato badan kala kulmeen